الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo afraad min suurati huud qaala allahu tacaala mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami waalbasiiri waasamiic hal yastawiyaani mathala afalaa tadakkaruun markii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo soo tilmaamay kuwii ahlu naarka ahaa iyo masiirkooda iyo marjicoodu meesha uu noqonayo yudaacafu lahum alcadaab maa kaanuu yastadiicuuna asamca wamaa kaanuu yubsiruun markii laynoo soo tilmaamay kuwa mu'miniinta ah ee camalka saalixa la yimid iyo meeshay u noqonayaan iyo jannada ilaahay ku abaalmarinayo ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khooliduun labadaas qolo kooxood tusaalahooda layna siinaya tusaalahaasoo ah tusaale cajiib ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi mathalu lfariiqayni labada fariiq labadaa kooxood mahalkooda iyo tusaalahoodu bimacnaa sifatu lfariiqayni labadaa fariiq ummadoo dhan waa laba fariiq fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir labadaa fariiq tusaalahoodu iyo sifadoodu waa fariiqu lmu'miniin iyo fariiqu lkaafiriin kal acmaa oo kale wey mid aragla walasami maqalla dhagala iyo walbasiiri mid basiiroo wax arkaya wasamiici ee wax maqlaya labadaa kooxood koox ka mida waxay ka dhigan yihiin kal acmaa waalasami ka mili lacmaa waalasami ka sifati lacmaa waalasami mid axad dhagala arag nala fariiq waa sidaas waa fariiqa kaafiriinta fariiqna waxay ka dhigan yihiin waalbasiiri waasamiic mid basiira samiicna ah waxna maqlaya waxna arkaya waa muuminiinta iyaguna xaalkaas marka cajiibkaah bal qolada hore oo gaalada ah oo tusaalahoodu yahay kal acmaa wal asami qoladaas lagu metelay qofka noocaas ilaa hadda meeshaan tashbiihan adaatu tashbiihi waa joogaa waa kaafta kal acma laakiin waxaa la gooyey wajhu shabahi ayaa la gooyey waxay ka dhigan tahay waxay kala mid yihiin kaasi sousan waxna u arkayn waxna u maqlayn oo kala wey kal acmaa waalasami wax dhagala indhanala bal si wax loogu sheego yaa garanaya qofku hadduu dhagalaa yahay indhihiiba wax uga jeedaayo waxbaa loo ishaarayaayo qofkan bushimihiisa u fiirinayaa ishaarada iyo gacanta loo haadinayo u arkayaa halkaasou ka nool yahay hadduu arag la-yahayoo wax maqlayana haddee waa badan yihiin kuwaas inuu maqalkaanbuu wixii kula soconayaa loogu sheegaya waxaasaa jira waxaasaa lagaa rabaa waxaasaa lagu keenay yaa halkaan u leexo waa qof wax maqlaya laakiin qofkii hadduu dhagalaa yahay indhana la-yahay si loo taabto ama wax loogu sheego ama loo hago lama garanayo indhihiina ishaare ugama jeedo wax ugama arkayo dhegihiina waxba ka maqli maayo si kasta haddii loo dhawaaqo gaaladu waa sidaas oo kale qofkaas sida ay rajadaasi u dhammaatay baa kuwaan gaaladan xaalkooda tilmaantooda wataas kuwan kalena muuminiintu waalbasiiri waasamiic bay ka dhigan yihin qof ilaahay araggiisina u daayey maqalkiisina haysta labadii xawaastii labadii noocba waa u fayow yihiin waa faya waa waa waa u fiican yihin ilaahay wuxuu yidhi intaa loogama tegini hal yastawiyaani ma eg yihiin oo ma siman yihiin labadaasi maala min jihati maal ma ku siman yihiin bal idinka hadda laydin weydiinayaaye war qof aragla maqalnala iyo mid waxna maqlaya waxna arkaya labadaa qof ma siman yihiin ma eg yihiin istifhaamin kaariya wey laa yasawiyaan wey ma sinna mana isku dhowo wey qofka arkaya marka hadda mu'minkaayo xaqii arkaya nuurulislaamka arkaya ifsanaya ma la mid yahay qof ku dulhagabsanaya oo ku kufkufaya fii dulumaati dalaalati mugdiga baadinimada mugdiyaasheeda oo aan waddadii xaqaba arkaynin kuna hanuunayn sida qofkan hadda hadduu aragna la'yahay indhana la'yahay war ka joog meesha iyo waa bohol iyo halka ka leexo usan waxba u maqlayn una arkayn oo kalow gaalkaa ka dhigan yahay wuxuu intaas gaaladu ku duldaadanayaan oo dhex marayaan oo ku kufoo dhacayaan waa waddooyinkii baadinimada iyo dhumidda midkaanna nuurkii iyo islaamnimadii iyo xaqii buu ku dul socdaa labadaasi ma sina wey afalaa tadakaruuna warmaydaan wakaas cibro qaadanay afalaa tadakaruun wa tattaciduun ma weydnaan wacdoomayn ma weydaan ictibaar qaadanayn jeedka aayaddu waxaa weeye in la kala geeyo lagu caddeeyey say u kala fog yihiin dadka ahlu daacada ah oo ahlu iimaanka ah iyo dadku ahluljaxuud walcisyaanka ah iimaanka diiday cisyaanka iyo xumahana ku howlan walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi innii lakum nadiirun mubiin suuraddan waa innagii soo qaadanada oo markii laga hadlayey macnaha hordhicii hore markii la bilaabayey ambiyo badan ambiyaa looga qisoonaya nebiyullaahi nuux baa hadda loogu soo hormarshay munaasabadu waxa weeye gaaladii reer makaadiiyo markii la sheegay ilaahay inoo sheegay canaadkoodii iyo siday nebiyullaahi maxamed u beeniyeen calayhi salaatu wasalaam iyo siday nebiyullaahi maxamed ugu tuhmaysteen qur-aankan inuu isagu soo samaystay iftiro halkan waxaa la sheegayaa nebiyullaahi nuux iyo qoomkiisii gaaladahaa wixii dhex maray siday arrintan cibro iyo waano ugu noqoto liman kadaba wacaanada qofka beeniyey canaadkana la yimi nebigana siday tasliyo ugu noqoto calayhi salaatu wasalaam oo tasliyadaas waa maxay ambiyadii kaa horraysay baa dhibtan la soo mariyey qisasulmursaliin baa laguu taxayaa wixii iyaga iyo qoomamkoodii dhex maray baa laguu sheegayaa arrintu keligaa kuuma bilaaban wey qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe arsalnaa waxaan dirnay nuuxa nebiyullaahi nuux baan dirnay ilaa qowmihi qoomkiisi baan u dirnay waarka loo dirayo waa mar dhulkii gaalnimo iyo shar iyo shirki ka buuxsamay qoomkiisi baan u dar arsalnaadaas waxaa weeyaan nebiyullaahi nuux baan dir isagoo mutalabis ah ku maran kelimadan dambe isagoo ku maran walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi marka innii lakum baa laga bilaabo haddii hamsadii saa loo hoos dhigo waxaa weeyaan qowlkiibaa soo qadaraysaayoo faqaala wuxuu yidhi innii anigu nadiirun baan mid digayaan idiin ahay nadiirkaasoo mubiinun cad lakum idinka innii anigu nadiirun baan ahay mid digaya lakum idinka idiin digaya mubiinun cad innii anigu lakum idinka nadiirun mubiin baan idiin ahay mid digaya idiin digaya cadaab baan idinka digaya haddaydnaan iimaan la imaan haddii dee hamsada la kor dhigana walaqa arsalnaa nuuxan ilaa qowmi annii lakum biannii lakum nadiirun mubiin anlaa tacbuduu ila allah anti laadii la kala goynaya wey marka xagga rasmiga la qoray meelihii waan dirnayoo waxaan la dirnay anlaa tacbuduu ha caabudinina ila allah ilaahay mooyaane dacwatu tawxiid baan la dirnay ilaahay cibaadadiisa keligii la caabudo inuu ummadda gaarsiiyo u sheego war ha caabudinina ila allaha ilaahay mooyaane taas baan la diray maxaa yeelay innii anigu akhaafu waan cabsan calaykum dushiinna cadaaba yowmin yowm cadaabkiis yowmkaasoo aliimin yowmkii baaba laga sifeeyey aliim cadaab aliima in badan arki jiray hadda waxaa yoomkaa laga sifeeyey cadaaba yowmin yoomkaasoo aliimin waa liwuqucul'alami fiih yoomka dhexdiisaa alamka iyo xanuunka iyo dhibaatadu dhex dhacayaan maalin cadaabkeed maalinkaasoo aliim waxa weeye alamkaa maalinka dhex dhacaya intaa markuu u yidhi nabiyullaahi nuux u bayaaniyey sagaal boqol iyo konton sanana hadda uu saa ugu yeerayey nuux baaba loo loo yaqaanoo loo baxshay markuu intaa ku yidhi jawaabtay celiyeen baa ilaahay inoo sheegaya qur-aanka cajaa'ibtiisa wixii ina ka horreeyey siday u dhaceen adou matalanaya tabtaasoo caawa ula hadlaya oo iyaguna sidaan ku jawaabayaan wixii dhacay baa laynoo sheegayaa si kale inaan ku ogaanin ilaahay inoo soo mariyey qur-aanka kariimka oo nebigu inoo keena calayhi salaatu wasalaam faqaala almalau madaxyoweynti waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisa aladiina kafaruu mar hadii la yidhi waxaa garanaysaa kuwa aan gaaloobin inay jiraan faqaala almalau aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi ee waxaa jira kuwa aan gaaloobin kuwa madaxyaweynta waa maxay kuwa dadka ashraafta xilliga u ahaa oo ashraaftoodii ahaa oo heybadda lahaa oo dadka qalbigooda buuxinayey oo magaca iyo maamuuska ku dhex lahaa bulshadaas kuwaasi waxay dhaheen maa naraaka kuma aragno nuuxow ilaa basharan binu aadan oo midlanaa annagoo kale ah waxaan kuu aragnaa oo keliya inaad tahay qof annaga nala mida bashar annaga nala mida wax aan nala dheer tahay uma jeedno basharnimada mayaha daceeba bashar waaba yahayba ilaa bashara milana waxbay u sarbeebayaan nubowo iyo nebinimo haddii la bixinayo annagaaba u xaqleh bay ka wadaan maa naraaka ilaa bashara milana oo haddaad cid ilaahay soo dirayo haddee malag maa la soo diro ama xataa qof bulshada ka duwan oo wuxuun kaga sarreeya xagga xoolaha iyo xagga awoodda kale iyo oo waa maxay malag in la soo diro ama melig melig waa boqor melig ama malag midna laamkaa hoosgan midna laamkaa kordhigan melikun waa malakun baa la kala yidhaahdaa wamaa naraaka midda kale kuuma aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye hum iyaguba araadilunaa kuwa iyaga hoos hooseeyoo liitay mooyaane hadda haddiiba aad nebinimadii ku dhawaaqdo oo aad tiri nebi baan ahayna dadka ku daba kacay waa safalatu naas bay dheen dadkii dadka ugu hooseeyey dabaqadii hoose baa ku raacday de haddii la yidhahdo qofkaas dadkaasaa la socda madaxdii baa la socotooo boqoradii baa la socdaoo ganacsigii baa ganacsatadii baa la socotooo xoogaa dadkaasi dee sa haddii la yidhahdo way waxay uga jeedaan adiga waxaa ku raacay dadkii dadka noogu hooseeyey aan xoolaba haysan iyagu waxay u arkaan qofkii xoola haysta inuu mudan yahay wax kastoo ahlu sharaf yahay dadka xoolaha leh cidday raacaan dadka wejiga leh bay sharaf u arkaan qofkii labadaa haystayna wuxuu u qabaan aakhirana sidaa uga fiican yahay uu ku badbaadayo sidaasna ma ahe muuminiintu iyagoo faqrina qaba sheeg sheeg badanna aan lahayn oo dadka bulshada kuwa ugu caancaansan aan ahayn ee ku dhex qarsoon bay kuwaanoo dhan gaaloo dhan ka fiican yihiin kana sharaf badan yihiin ila aladiina hum araadiluna inay ku raaceen kuwii noogu hooseeyey baadiya ra'yi daaqirada akridid inay ku raaceen kuwaas baadiya ra'yi ra'yiga daahirkiisa horeba muuqadkiisa horeba ra'yiga waxa weeyaan saasi koowaadu aad tiriba rasuul baan ahayba iyagoo aan fikerin oo ka fiirsan oo iskaba hubin bay ka dhigan tahay bay baadiye ra'yi saa kugu raaceen badaa yabdu badaa yabdu baadiye ra'yi ama abeecamarkaba baadi'a ra'yi hamze la akriyo baadi'a ra'yi ra'yiga awalkiisi weeye markaas awala ra'yi weeye markii koowaadba bay iska kaa raaceen bada'a yab yabdu oo weeye iyaduna badaa yabda-u waxay dhaheen marka kuwaas iyagoo aan ka fakarin oo ka fiirsan dadka dabaqada ugu hoosaysay bay horay kaa raaceen wamaa naraa mana aragna bay dheheen lakum idinka idin ma aragno calaynaa dushayada min fadlin wax fadli ah adiga iyo kuwa ku raacay wax masiyo iyo sharaf aan nala dheertihiinna idinma aragno oo aad inaan nebinimo ehel idinka dhigaysa in lagu raaco yaa ehel kaaga dhigaysa bal nadunukum waxaan ba idiin malaynaynaa kaadibiina ba dhehen inaad tihiin kuwa beenaalayaala waxa a sheeganaysaan xataa laba arrimood bay marka sheegeen kuwa ku raacay waa dadkii dadka ugu hooseeyey ba dhehen dad lagu dayan karo oo la raaci kara maaha midda labaad waxa weeyaan dad ka fiirsaday oo fakeray oo arrintaas ka hubiyey ma aha ee markii koowaadba way iska kaa raaceen qaala wuxuu yidhi isagii baa ku noqday nabiyullaahi nuux yaa qowmi qoomkaygiiow ara-aytum bal ka warrama in kuntu haddaan anigu ahay calaa bayinatin bayina dusheed oo min rabbii rabbigay xaggii ka ahatay khidaabka wuxuu la hadlayaa si dabacsan oo soo jiidanaya yaa qowmi war tolkaygiiyo ara-aytum bal ka warrama waaba ahay waa haysaa maba dhahayaba bal ka warrama horta hadday jidho in kuntu haddaan anigu ahay calaa bayinatin oo min rabbi taa haddaan ku dul sugna burhaan cad haddaan dul saarnay oo waataanii ilaahayna uu siiyey raxmatan naxariis oo min cindihi isagaa agtiisa ka ahaatay ilaahay taasna igu arsaaqay hanuun raxmad xaggiisa ka timid oo raxmaddaa waa maxay nebinimo ilaahay aniga igu gaar yeelo isiiyey fa cummiyat calaykum xabs facamiyat iyana facamiyat calaykum qiraa'aadka weeyaan markaas xabsaha haysataaye facummiyat la indha tiray bayinadii uga dhigoo calaykum dushiinna idinka la idinka indha tiray facummiyat labadii shay ou soo sheegay ma garanaysaa calaa bayinati min rabbi kow waataani raxma bayinadii iyo raxmaddii facummiyat bayinadii la indha tiray calaykum dushiin laydinka indha tiray bayinadii waxaa ka soo qaataa sidii qof indhalahoo soconayo qofkii hagaagsanoo mudan ku leexanaysa qofka kalena aan arkaynin baa laga soo qaadaya markaa fa cumiyad iyo bayinadii baaba la indhatiray calaykum dushiin iyo raxmaddii iyo nebinimadii la- laysiiyey anulzimukumuuhaa anulzimukumuu anulzimukumuu haa haa mahanagu anulzimuku maydinku ikraahaynaa maydinku khasbaynaa haa iyada aqbalideeda anulzimukumuuhaa mahanagaa idinku dirqinaynaa mahanagaa idinku ikraahaynaa mahanagaa idinku khasbayna wey inaa aqbashaan haadu halkaas u noqonaysa istifhaamku waa inkaari idink laa ikraaha fi diin wey idinku ikraahi mayno anulzimukumu waxa weeyaan mayaanu idinku ikraahaynaa haa iyada walxaal antum idinkuna lahaa iyada kaarihuuna akahanaysaan mayaan idinku khasbaynaa waa idinku celinayaa wayaa qoome qoomkaygu laa asalukum idin su-aalan mayo calayhi calayhi calaa tabliiqi dacwa dacwada iyo towxiidka iyo diinka gaarsiintiisa ajir maalin wax hoola ah wax duunyo ah oo aan idin weydiisanayo ma jiro naseexadaan idiin naseexaynayo xoola idinka qaadan mayo in ajriya ma ajriya aniga ajarkaygu ma ahaanin ilaa ilaa cala allah ilaahay mooyaane hawaabka iyo ajirka xag rabbi baan ka sugayaaba wamaa ana aniguna maahi bidaaridi aladiina kuwii mid cayrinaya bidaaridi aladiina kuwii mid eryaya oo cayrinaya aamanuu rumeeyey kuwa iimaanka laga helay anigu ma cayrinayo majliskayga iyo meeshaan diinta ka ka bixinayo iyo casharka iyo waxyiga aan ka sheegayo majliskayga dadka masaakiinta ah ee taagta daran ee dacafada ah ka cayrin maayo dhihi mayo ha ii imaanina ma dhegaysan ka dhaan ayib iyagaa awal dalbaday waxay dhaha anagu dad ahlu sharafaan nahoo dharkoodu nadiif yahay dadka aan qubaysku ku yaryahay oo dharkooduusan dhab u dhaqnayn oo lama fadhiisan karne kuwaan iska cayri saasay dhaheen walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajh aayaadkaas waa iyaga imaanaya maxaa yeelay inahum iyagu inahum mulaaqu inahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmaya weeyaan rabbigood bayba u socdaan wey qurbiga ilaahay iyo dhowaanshihiisa ku liibaanaya see u cayrinaya walaakina anugu araakum idinka walaakina anugu araakum waxaan idiin arkaa qowman qoom qoomkaasoo tajhaluuna jahli samaynaya tajhaluuna jaahiliina waama kuwaas aad leedihiin eri qadarkooda iyo sharaftooda aba jaahil ka tihin markaasaad ilaa jaahiliin baati waxaad leedihiin iska eri iska cayri waxaad is leedihiin idinkaa ka fiican darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab